shirkani ay qabatay wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee jubbaland ayaa diiradda lagu saarayay dib u eegista mashruuca horey uga socday jubbaland iyo guud ahaan soomaaliya oo lagu magacaabo mashruuca siyaasadda loo dhan yahay qeybtiisa jubbaland mashruuca siyaasadda loo dhan yahay ayaa waxaa horey labada kun iyo sideed iyo tobankii jubbaland uga daafuray madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam iyo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre mashruucani ayaa waxaa ku midaysan wasaaradaha beeraha xanaanada xoolaha kalluumaysiga wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska iyo wasaarado kale shirka ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka socday wasaaradaha kala duwan ee jubbaland iyo xaafiiska midooda yurub ee mashaariicdani u qaabilsan wasaaradda qorsheynta qaranka soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee jubbaland cabdiwaaxid maxamed dhaqane ayaa markii uu shirku soo dhammaaday ka warbixiyey waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee shirka looga hadlay maanta oo taariikhdu tahay lixda bishii sagaalaad laba kun iyo labaatanka waxaan halkan shir kula yeelanay wasaaradaha ku jira mashruuca horumarinta siyaasadda loo dhan yahay ee soomaaliya qaybtiisa jubbaland mashruucan saan marar hore ku celcelinay halkana laga daafuray laba kun iyo sideed iyo tobankii oo madaxweynaha jubbaland iyo ra-isul wasaaraha soomaaliya ay daafureen waxaana ku midaysan wasaaradaha xanaanada xoolaha kalluumaysiga beeraha shaqada iyo shaqaalaha howlaha guud arrimaha gudaha wasaaradda dhallinyaradii iyo waxaan ka wadaa iyo ciyaaraha wasaaradda ganacsiga iyo kuwo kale mashruucan marka waxaa weeye xoogaa buu soo jiitamay sababta usoo jiitamayna waxay ahayd laba sababood mid waxay ahayd arrinteeda covid nineteenka midna waxay ahayd mashaariicda waxaa la geliyaa wax la dhaho wax la yidhaahdo inception face oo hal sano oo tijaabo ahoo isku dubarid ah baa la geliyaa marka maanta marka waxaan u fadhinaa wasaaradii o dhan way joogaan waxaa kale oo nala joogaa xafiiska la yidhahdo n o a oo u xilsaaran wasaaradda qorsheynta ee federaalka oo ugu xilsaaran mashaariicda yurub oo ugu xilsaaran ayaa nala joogaan waxaa kaloo nala jooga aden smith waa company qandaraas lagu siiyey inay xiriiriyaan mashruucan siduu u socon lahaa iyo annakii waan dhannahay waxaan ka hadlaynaa waxaa weeye sidii ay mashaariicda u bilaaban lahayd dabcan waxaa jirta muddo hadda afar bilood shan bilood ka hore in la sameeyo sahan sahankaas lagu ogaanaya baahida ay qabto bulshadu oo degmo walba oo jubbalana loo diray telefoonno oo la tegay oo la soo hadlay oo baahiyahooda laga soo qoray marka hadda waxaa lasoo bandhigayay muhiimadihii iyo baahiyaha guud ee wasaarad walbaba iyo hay-ad walba jubbaland iyo degmo walba jubbaland ay qabta lasoo bandhigay waxaan marka ka xulanaynaa maanta oon ka dooranaynaa mashaariicdii la dhaqan gelin lahaa oo aan u malaynaya hadda inay saddex noqonayso ayaan ku bilaabayna hadduu la yidhaahdo saddexdaa marka ama afarta ama shantaa meesha ay noqdaan waan maanta ka xulan doonaa hadduu la yidhaahdo wasaaradihii arrintan ku lug lahaa ee fulin lahaana annagu isku dubarid iyo kormeer baan nahay way fadhiyaan hay-adaha kaleete aan sheegayay ee ka socda federaalkana way nala joogaan oo wayna caawinayaan ma aha mashaariic wasaarad gooni aan loo doortay ama degmo gooni aan loo doortay waxay noqonaysaa waxaa loo fiirinayaa mashruuca la dooranayo waxa uu ku kordhinayo wax walba dhaqaalaha waxa uu ku kordhinayo nolosha bulshada waxa uu ku kordhinayo waxa uu ku kordhinayo xagga maarata ay kaabayaasha dhismaha waxa uu ku kordhinayo yaa la fiirinaya marka waa loo fadhiyaa si fiican baa looga doodayaa waxaan rajaynaynaa insha allahu dhowr mashruuc oo la isku raacsan yahay inaan ku heshiino